الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وحر المصنف رحمه الله تعالى وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس وعن عنة المعاصر kii waxaa weeye xilliga noolaa cancanadiis inuu can isticmaala maxmuulatun waxaa lagu qaadayaa cala asamaaci maqal baa lagu qaadaya ilaa min almudallisi mudallis xaggiis inay ka ahaata mooyaane waqiila waxaa la yidhi yushtaratu waxaa la shardinaya hubuutu liqaa'ihima inay kulmaan sugnaanshihiisa ayaa la shardinaya walow maratan yacni walow kaana thubuutu sugnaanshuhu haba noqdo maratan hal marba haba noqdo wa huwa qowlkaasina almukhtaaru waa qowlka la dooranayo waxaanu soo tilmaanay oo wax ka soo qaadanay qaababka xadiidka loo kala qaato samaac iyo alqiraa'atu cala ashaykh iyo masaa-ishii la midka ahay oo loo yaqaano waxa weeye taxamul alxadiidi wa adaa-u xadiidka qaabka loo qaadanayo iyo qaabka loo gudbinayo siiqada cancanada hore ayaynu usoo sheegnay waa in la isticmaalo can in la isticmaalo oo ninku inuu yidhaahdo can fulaan xaguu ka odhan lahaa samictu ama xadathanii ama akhbaranii inuu can u isticmaalo anna waa lamid ana fulan ama can fulan alfaadda noocaasa waa alfaad muxtamila oo waxay ixtimaalaysaa oo aqbalaysaa inuu shiika si toosa uga maqlay waxay kaloo ixtimaalaysaa inaanu shiika ka maqal laakiin xadiidka noocaasa shiika uu u nisbaynayo laakiin isagu aanu ka maqal idan cancanada haddii ay sidaa tahay oo aanay ku caddayn maqal shiikii wax laga maqlayo iyo wixii la mid ah siiqada noocaasa maadaama ay muxtamil tahay culimadu shuruud bay ku xidheen xilliga la aqbalay shuruudana waa tilmaamay waxau uhi ilaa min almudallis ninku hadduu mudallis yahay tadliis waa ka soo hadalnay soomaaha muxuu aha ya ikhfaau caybin fi sanad ama an yarwiya canman samica minhu ama canman laqiyahu maa lam yasmac minhu waa inaanu mudallis ahayn haddii aanu mudallis ahayn cancanada uu cancanaynayo shiikaa uu leeyahay canfulaanna ay isku xilli yihiin oo isku wakti ay yihiin oo aysa soo gaadheen waa mucaasir waa halka la leeyahy laba waktiyo laba shiik oo aysa soo gaadhay waa inay yihiin waxa u hi maxmuulatun cala asamaa xukunkiibuna siiyey yani cancanadaas waxay ka dhigan tahay maqal bay ka dhigan tahay dhinacaasaa la xoojinaya haddii aanu mudallis ahayn mucaasirna uu yahay mudallisna aanu ahayn waa la aqbalay qowlkaasuu sheegay kadibna wuxuu ka daba keenay xaafid waqiila waxaa la yihi yushtaratu hubuutu liqaa'ihima waxaa la shardinayaa inay kulmaan hal marna ha noqotee labada shiikh ee isku xilliga ah ee xadiidka kala warinaya in la helo oo ay caddaato oo la ogaado inay kulmeen hal marna allah ka dhigo hal fadhina ay isugu yimaadaan taa in la ogaadaa inay shardi tahayna waa la yidhi wuxuu ku sheegay qiil buu ku sheegay laakiin wuxuu ku xoojiyey wahuwa almukhtaar sida la dooranayaana waa sidaas bimacnaa qowlka xooga badanina waa qowlka noocaas idan waxaan leenahay haddii aynu soo duuduubno ninkii mucaasirka ahaa ee shiikiisa ay isku xilli ahaayeen ee cancano wax kaga warinay ee bimacnaa can wax kaga soo naqliyey mudalliskana aan ahayn ila hadduu mudallis yahay mudalliska cancanadiisa waa la celina inuu tadliis a mudallisna aan ahayn waa la aqbalaya cancanadiisa sidaa waa logi la aqbali maayo ilaa la ogaado labadaa qof inay kulmeen sidaana waa labadaa qowl ayaa culimadii isugu khilaafay aqwaal kale waa jirta laakiin aqwaasha kale aad bay daciifu tahay labadaa qowl baa ugu xog labadaa qowlna bukhaari iyo muslim baa ku kala tegey bukhaarina qowl buu qaatay waa qowlka dambe ee waxa weeye hubuutu liqa liqaagu inuu sugnaado ama la ogaado labadaa qof inay kulmeen hal marna ha kulmaan in loo baahanya haddii la waayo meelay ku kulmeen dabcan waxaa la shardinayaa waa alcilmu billiqa inay kulmaan in la ogaado labadaa shiikh inay kulmeen ama labadaa ran in la ogyahay haddii la ogaan waayo waxay leeyihiin qoladaas imaamu albukhaari iyo shiikhiisa caliyu bnu lmadin iyo in badanoo muxadisiinta ka midi ninkaa mucaasirka ah ee aan mudalliska ahayn ee can wax ku soo warinaya xadiidkiisa waa la celinaya waayo waxaan la ogeyn inuu shiikhiisa la kulmo waa in la ogaado shiikha inuu la kulmo uu ka cancanay caliy bnu lmadini iyo bukhaari iyo a'imo badan oo muxadisiintii ka mid a ayaa sidaa ku tegey imaamu muslim cagsiguu ku tegey imaamu muslim waxa uu leeyahy haddii uu cancano sameeyo mucaasirna uu yahay oo aysa soo gaadheen tadliisna aan lagu aqon taasaa waxay ugu filan tahay in la aqbalo xadiidkiisa waayo maadaamuu mucaasir yahay imkaanu liqaaba meesha yaalla maadaama isku xilli ahaayeen waxaa mumkina inay kulmeen inay kulmeen haddana hadduu wax ka warinayo taasi waxay sii xoojinaysaa inay kulmeen bay sii xoojinaysaa sidaa awgeed imaamu muslim wuxuu ku kaaftoomay maadaama ay isku xilli yihiin caqliguna uu banaynayo inay kulmeen taasaa inagu filan haddaynu ogaan weyno inay kulmeen oo aynu ogaan weyno o hubsan weyno waxba yeeli mayso imaamu muslimna qadiyadaa shiikhiisa bukhaariga aada buu ugu tashniiciyey oo waxau hi ijmaaca muxadisiinta ayuu khilaafay isagoo imaam albukhaari sheegaya muqadimadiisa saxiixu muslim muqadimada uu u sadiyey aada buu ugu naqdiyey isagana laguma dayna isagana aada baa loo naqdiyey ijmaac buu muslim sheeg in imkaanku uu ku filan yahay imkaanu liqa kulmitaanku waxa weeye banaynta la banaynayo amay isku xilliga yihiin taasi inay ku filan tahay ayuu ijmaaca muxadisiinta muslim ku soo naqliyey cagsigeedana dad kalaa waxay ku soo naqliyeen ijmaac in muxadisiintii ay qabeen waxa weeye liqaagu inuu shardiya labada dhinacba ijmaac baa lagu soo naqliyey laakiin khilaafku aada buu u xoog badan yahay sheekh malikiya oo ibnu rushay asibti alfihri ayaa kitaabkan ka alifay uu masalada waxa weeye uu u bixiyey alsanan alabyan wاlmawrid اlamcan fi اlmuxaakamati bayna alimaamayn fi sanad اlmucancan labada imaam waa bukhaari iyo muslim ayaa la kala xukumaya ka sawaab waxa weeye ku taagan ma bukhaari mise muslim isnaadka mucancanka oo kanaynu hayno waxaanu xoojiyey qowlka waxaa weeye bukhaari ayuu xoojiyey baaxisiin dambana oo hadda baadhayna sidaas iyaguna isugu qaybsameen oo nina uu sheeganayo muxadisiintu qowlka muslim inay qabeen nina uu sheeganayo intuu baxfi ka sameeyey qowlka bukhaari inay muxadisiintu qabeen taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu xoojiyey imaamu albukhaari waayo shardigiisu waa adagi wuxuu shardistay hubuutu liqa labadii nin inay kulmeen inay shardi tahay ayuu waxa weeye qaatay shardiga noocaasina waa ka adag yahay shuruudii kale aynu tilmaanay ee imaam muslim uu ku tegay oo ah in lagu kaaftoomo imkaan alliqa faqad liqaagu inuu mumkin yahay وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها ولصيغ بين كسرنا waxau ihi xaafidku waa aطlaqu waa iطlaaqe almushaafahata lafdiga mushaafahada oo min shaafahani laga keenay oo bimacnaa ah afkiisa ayaan ka qaatay lafdiga noocaasa ayay iطlaaqeen muxadisiintii qeyb ka mid fi في الإجازة إجازة بيكو إطلاقين أما كما قعابه المتلفظ بها لغنواق والمكاتبة أي وأطلق المكاتبة لفظك مكاتبة أي إطلاقين في الإجازة إجازة بيكو إطلاقين المكتوب بها ليس قرن شيخ هذا وقفت المامي مصطلحات محدثين وإليهين وإنقاذ يقانه إن يدعوه bacd almuxadisiin oo dadkii dambe ah sidii loo yaqaanay ee luqadu ay keensanaysay ee la isla ogaa si ka duwan inay u isticmaalaan waxaa ka mid a lafdiga mushaafaho lafdiga noocaasa asaalatan waxaa loo isticmaalaa waxa shiikha adkiisa laga qaato shaafahani fulano yacni adkiisa ayaan ka qaatay adkiisa ayuu iga sheegay mushaafaho waa waxa afka laga qaato qofka agtiisa aad ka maqasho sidaasaa loo yaqaan walidalik shaafahani waxay la mid tahay samictu iyo xadathanii ayay la xukunta waa sida asalka ah luqaduna ay keensanayso laakiin dad dambe ayaa waxay u isticmaaleen mushaafahadii ijaazadii afka laga ijaazeeyey waayo ijaazadu saynu soo sheegnay waa idnun fi riwaayati yufiidu alإkhbaar اlijmaaliya curfan saasaynu kusoo sheegay yacni waa fasax dooduuban oo la isu fasaxayo axaadiid la isu fasaxayo laakiin axaadiidtaa lama maqan shiika kama maqan shiikhu isnaad wuxuu u leeyahy صaxiixu muslim imaamu muslim ayuu sanad ugu tagaa oo kitaabkaas صaxiixu muslimka ah ayuu isnaad u leeyahy shiikii baad u timi waxa uu kugu yihi ajaztu laka صaxiixa muslim waxaan kuu ijaazay kitaabka صaxiixu muslimka la yidhaha ama haddii aynu sii cabayno ajaztu laka an tarwiya cani صaxiixa muslim waxaan kuu ijaazeeyey inaad iga wariso aniga kitaabka صaxiixu muslimka la yidhaha waa ijaazo shafawi laakiin axaadiidta صaxiixu muslimka mid mid kugumu sheegi duuduub ahaan buu kugu sheegay adigaa doonanaya صaxiixu muslim oo hadhow shiika ka naqlinay oo le shiikaasaa ii ijaazeeyey صaxiixu muslimka oo xadiid kasta oo axaadiistiisa ka mida isnaadkii shiika inta aad soo qaadato ayaad ku kabaysa dabeedna waxaad leedahay akbaranii shaykii ijaazatan can fulan can fulan can اlimaami muslim qaala اlimaamu muslim fi صaxiixi xadaana fulan lakin xadii xadiid ugamaad qaadan kaa ijaaza la yidhaha ijaazadaasa lafteeda noocyo loo kala qaatay ijaazadii haddii shafawiyan uu shiikii kuu siiyo oo uu afka kaaga yidhaahdo ajaztu laka axaadiista noocaasaan kuu ijaazay oo baablijaaza ay tahay laakiin ijaazadii uu afka ka yidhi waxaa bacdu ahli lcilmi booskii ijaazada ay geliyeen shaafahani iyagoo uga jeeda shaafahani bilijaaza wuxuu afkan iga sheegay ijaazada laakiin la moodayo shaafahani bilxadiid xadiidku afkan iga sheegay shiikuna xadiidka uma sheegin ta noocaasa dad baa ilaaqay laakiin sax maha wa alaqu waa ilaaqeen almushaafahata lafdiga mushaafaho oo uu leeyahay shaafahani shaykii bi hada alxadiid oo uu ijaazada uga jeedo fi lijaazati ijaazadii bay ku ilaaqeen almutalafadi biha lagu dhawaaqiyo wlmukaataba mukaatabana waa ilaaqeen fi lijaazati almaktuubi biha ijaazadii aan lagu hadale laysu soo qoran ijaazada noocyadeeda waxaa ka mid a ijaazat maktuuba ijaazatu shafahiya waa kaynu soo sheegnaa oo afka shiiku uga ijaazayna noocyadeeda waxaa ka mid a alijaazatu almaktuuba shiikhii afka kaagama odhan ijaazadii ee wuxuu ku siiyey kitaab buu ku siiyey ama buug buu ku siiyey axaadiistiisu ay ku taallo oo ay ku taallo ajaztu laka haadihi alaxaadiid waxaan kuu ijaazeeyey axaadiidtan baan kuu ijaazeeyey ama wuxuu kuu soo qoray ajaztu laka an tarwiya canii صaxiixa muslim afka laakiin kama oran waa qoraan taasi waa ijaazatu maktuuba ijaazada noocaas ayaa bacdu ahli lcilmi oo muxadisiinta ka mida kuwii dambe ayaa waxay ku ilaaqeen kataba ilaya katabanii fulaan katabanii sufyaan bnu cuyayn hadduu sidaa yidhaahdo ilaaqana maxaa loo fahmaya macnuhu u wataa waa kaatabanii bilijaaza waxa uu ii soo qoray waa ijaazadii waa fasal laakiin markuu ilaaqay maxaa loo fahmaya kaatabanii mayla socotaan maxaa loo fahmaya tii horey la mid taha shaafahanii ayuu yidhi shaafahanii bilijaazati buu uga jeedaa isagu laakiin dadku waxay u fahmayaan shaafahanii bilxadiid tii un baa halkan taalla waxau ihi kaatabanii fulaan wuxuu u wataa kaatabanii bilijaaza lakiin waxaa loo fahmayaa kaatabanii bilxadiid xadiidka ayuu ii soo qoray yani xadiid cayiman xadiidkaa la sheegay ayuu ii soo qoray baa loo fahmaya iltibaaska noocaasa ayaa ku sugan marka labadaasiba culimadu waxay dhahdeen in la ilaaqa ma haboono laakiin xaafidku hadda wuxuu u sheegaya in waxa weeye la digtoonaayo oo dadkii dambe mukaatabada ay ilaaqayaan ay leeyihiin kaatabanii fulaan waxaa laga yaabaa inay uga jeedaan kaatabanii bilijaaz ee aanay ahayn kaatabanii bilxadiid xadiidka ayuu ii soo qoray inaan looga jeedin haddaan idin weydiiyo kaatabanii bilxadiid iyo kaatabanii bilijaaza maxay ku kala duwanta midina waa axaadiis cayiman wey hadba xadiidkaa la sheegay ee uu sheegaya ayuu leeyahy kaatabanii bi alxadiid waxayna noqonaysaa in la aqbalo oo mukaatabadu waa ka awood badan tahay ijaazada haddii ay la socoto waxa weeye idni uu la socdo fasax uu la socdo taas waa kitaabka laakiin alkitaabatu bilijaaza iyada waxaa looga jeeda waa wax duuduuban wey oo waxa la isu fasaxayaa waa wax duuduuban sidaynu hadda soo macnayna sidaynu soo macnayna marka labadaas saasay ku kala duwanya wuxu uhi sheiku washtaraduu waa shardiyeen fii sixati almunaawalati qaadashada ansixideeda waxay u shardiyeen iqtiraanaha lamaanaanshaheeda ay ku lamaan tahay bilidni fasax laysu fasaxayo biriwaayati riwaayada la ysu fasaxayo wa hiya munaawaladu arfacu anwaaci lijaazati ijaazada noocyadeeda ta ugu samaysa wey xagga aqbalaada iyo xagga qiimaynta iyo wanaagga sheikhu halkan wuxuu ku tilmaamaya waxyaabaha qaababka xadiidka loo kala qaato waxaa ka mid a almunaawala munaawaladuna waa in wax la isa siiyo in wax la isa siiyo naawalahu lkitaab kitaabkuu u dhiibay wey kitaabkuu siiyey wey munaawaladuna waxay tahay shiikhii inuu kitaabkii axaadiistiisu ay ugu yaalleen inuu ardaygiisa u dhiibo dabeedna daalibkii waxa uu leeyahy naawalani fulaan shiikaygii hebel wuxuu ii dhiibay kitaab noocaas naawalani munaawala lada waa noocyo lafteedu noocyadeeda waxaa ka mid a tan halkan lagu tilmaamay oo kitaabkii haddii la isu dhiibo fasaxna uu la socdo oo shiikii uu yidhaahdo khud haada alkitaab kitaabkan qaado hebelow nin ka mida tulaabtiisii ka mida taasi maxay noqonaysa waa siin sooma waa munaawalo khud hada alkitaab wa ajaztu laka an tarwiya cani waxaanan kuu fasaxay kitaabkanaan kuu dhiibay ee aan ku siiyey inaad iga wariso maxaa ku kulmay in kitaabkii loo dhiibay iyo in loo fasaxay idan haddii labadaasi ay isugu tageen ijaazada noocyadeeda nooca ugu fiican culimaduna bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen samaaca inaanay waba waxba kaga duwanayn walow qowlkaasi laga xoog badan yahay laakiin sida ay u xoog badan tahay axaadiistii shiikha laga maqlay booskeeda oo kale ayay joogtaabay bacdu ahlicilmi gaasiiyeen waana la isku waafaqsan yahay inta noocaasa la qaadanay oo arday shiikiisa xadiidka qaabka hadduu uga wariyo in waxa weeye uu isnaadkaasi mutasil yahay oo uu xidhiirayo ayaa la isla qaatay waxaa loo yaqaanaa munaawalatun maqruunatun bilijaaza siin fasax la socdo siin fasax la soco waxaa la tasinayaa kitaabkii axaadiistu ay ku taallay fasax lagu fasaxayaana waa la socota cagsigeed haddii shiikhii uu kitaabkii u dhiibo laakiin fasax aanu la socon fasax aanu la socon iyada khilaaf baa ku sugan iyada khilaaf baa ku sugan ma la xujaysanay mise la xujaysan maayo culimadu waa isku khilaafsan yihin xaaladda la isku khilaafsan yahayna waa xaaladda uu shiiku leeyahy haadaa kitaabii fakudhu kani waa kitaabkaydii oo axaadiistaydii baa ku taalla ee qaawo laakiin muu odhan waan kuu fasaxay inaad iga wariso xaaladdaa khilaaf baa ku sugan xaalad saddexaad hadduu kitaabka u dhiibo laakiin aanu kala sheegin ma axaadiistiisiba mise waa kitaab kale aanu u kala cadday xaalkaa ijmaac baa lagu soo naqliyay iyada inaan waxa weya la qaadanayo idan saddex noobaa ka soo baxay kitaabkii inuu u dhiibo oo fasax la socdo iyadoo waa la isku waafaqsan yahin la xujaysan kitaabkii inuu u dhiibo una caddeeyo inay axaadiistiisii tahay taa waa la isku khilaafsan yahi inuu kitaabkii u dhiibo oo aanu sheegin inay axaadiistiisa tahay xaaladaana waa dhaciyay kaana munaawalalillah waa qaababka axaadiista loo kala qaato haddii aad doonayso shiika aada qaabka xadiidka uga qaadatay inaad xadiidkii ka gudbiso qaabka ugu fiican waxa ay tahay inaad lafdigii caddayso oo aad tidhaahdo naawalanii fulaan ama akbaranii inaad isticmaasho laakiin aada qaydo akbaranii fulanu munaawalatan munaawalatan oo akbaranii aadan ilaaqin waayo kuwii kala geli samaaci iyo qira'atun cala shay kuwaasay ku khaldamaysa in la qaydo oo aad tidhaahdo akbaranii munaawalatan sidaa loo qaydo qaababkaas ayaa loo gudbinaya shiiku wuxuu yihi wakada sidaa waxaa la mida ishtaraduu waa shardiye alidna fasax bay u shardiyeen culimadii muxadisiintii fi lwijaadati wixii la helayay waalwasiyati bilkitaab iyo kitaabkii la isu dardaarmayay iyo wa fi liclaam kitaabkii la is ogeysiinay wailaa haddii aan la ysu fasixin miya falaa cibrata bidali falaa cibrata tixgelin ma ahaanin bidaalika kuwaa lasoo sheegay la tixgelina oo bimacnaa waxba laga soo qaadi maayo kalijaazati alcaama ijaazadii caamka ahayd xaalay kula mid tahay walilmajhuul kii majhuulka ahaana wax loo ijaazaynay walilmacduum ay walijaazatu lilmacduum kii waxa weeye la waayey ee maqnaana ijaazadii loo ijaazaynayay ay la mid tahay cala alasaxi cala alqowli alasaxi qowlka sixada badan haddii lagu socdo fii jamiici dalik masaa-ishaa dhammaanteed shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamay qaababka xadiidka loo qaato waxaa ka mid ah qaab la yidhaahda alwijaada alwijaada waxay ka mid tahay qaababka ardaygu uu shiikiisa axaadiidka uga qaato alwijaadana macnaheedu waxa uu yahay inuu ardaygii uu helo shiikiisa khadkiisa ama fartiisa ama buuggiisa inuu helo shardigiisuna waxa uu yahay inuu ciddaa uu khadkiisa helay ama buuggiisa uu helay inuu fartiisa yaqaano oo uu yidhaahdo allayla buuggan axaadiistani ku taallo waa khadkii khadkii shiikaygii hebel fartiisi wey waan aqaana oo u yaqaano oo u yaqaano haddii kitaabka noocaasa uu helo oo buugga noocaasa uu helo inuu axaadiista halkaa ku taalla ee shiikaasi uu leeyay ee sanadkeedana uu sheegay sanadkaas inuu soo galo oo shiikaa uu axaadiista noocaasa uu ka wariyey ma u bannaantay mise uma bannaan muxadisiintu waa isku khilaafsan yihin bacdu lmuxadisiin waxay yidhahdeen hadduu khadka iska hubo waa u bannaan tahay inuu yidhaahdo waxa weeye wajadtu bikhati fulaan wuxuuna noqonayaa muttasil oo isnaadkaasi mid xidhiidha ayuu noqonaya xadiidka noocaasina shardigii itisaalkae xadiidka lagu saxiixinay waa laga hel haddii aan wax kale lagu daciifnay laakiin sida jumhuur lmuxadisiin ay qabaan waxay leeyihin wijaadadu waa munqaic wey buug ama kitaab shiikaagu uu leeyahy oo khadkiisa aad taqaano inaad heshaa muttasil ka dhigi mayso kumana banaano xadiidka noocaasa inaad ka wariso ayay jumhuuru ahli lcilmi jumhuur lmuxadisiin ay ku tageen hal xaala laga soo reebaya xaaladaas waa tashiiku inoo sheegay waa alidnu fi lwijaaz haddii fasax loo hay oo shiikaasi fasax uu ku siiyey oo maalan shiikbaa waxa uu ku yihi ajaztu laka an tarwiya cani axaadiidi waxaan kuu fasaxay axaadiistayda inaad iga warisaan kuu fasaxay fasaxa haddii aada haysatay oo ijaazo ah kadibna aada heshay axaadiistiisii wax ka mida ama kitaabkii uu kuu ijaazeeyey shiikaasi u lahaye uu kuu fasaxay ayaad heshay khadkiisana waa taqaanaa xaaladda noocaas waa lagu fasaxay waa laguu ogoliyey waayo waa ijaazadii un baad wax ku warinaysa laakiin xaaladda noocaas waxa lagugu fasaxay ogsoono waa ijaazo ee wijaado wax ku warin mayso waxaad wax ku warinaysaa waa fasaxa shiiku uu kuu fasaxay walidaalik xukunku waxba iska bedeli maayo wijaadadu waxa weeye mid la aqbalaya maaha haddii fasaxaada haysatay waa baabu lijaaza ayay gudagelaysaa ijaazo aad kitaabkii heshay shiiku uu ku fasaxay oo baablijaaza aada ku warinayso kaasi waa wijaado qaabka loo warinayaana waxa ay tahay inuu shiiku yidhaahdo wajadtu bikhai fulaan shiikh fulaan khadkiisa ama farkiisa waxaan ku helay qaala xadaanii fulaan qaala xadaanii fulaan kadibna xadiidka la sheegay qaabkaasaad usoo gudbinaysa oo lafdiga wijaadada inaad cadayso nooca labaad ee axaadiista loo qaato waa alwasiyatu bilkitaab nin shiika ayaa markuu sii dhimanaya ayaa waxa uu ihi kitaabkayga axaadiistayda lagu kulmiyey waxaan u dardaarmayaa ninka hebel la yidhaahda hala siiyo alwasiyatu bilkitaab ama shiikh safar galayo magaalo ka tegaya ayaa wuxuu ihi kitaabkaygaas waxaan uga tegayaa ninka hebel la yidhahda wasiya bilkitaab baa la yidhahda wasiyada noocaasi wijaadaday la mid tahay haddii fasax uu la socdo oo shiikhii uu leeyahay haddii aan dhinto kitaabka waxaan u dardaarmay ninka hebel la yidhaahdo waanaan u fasaxay inuu uga wariyo oo ijaaza ay la socoto waa la daliishanaya isnaadkaasina mutasil buu noqonaya laakiin haddii aanay la socon oo wasiyo keliya ay tahay jumhuur lmuxadisiin waxay leeyihiin waa munqaic isnaadkaasi mid xidhiidhaya maaha waa munqaic wijaadada ayuu la xukumaya xaaladda saddexaad waa aliclaam shiikhii inuu ogeysiiyo qulaabtiisa axaadiistiisa ama kitaab kutubtiisa ka mida inuu yidhaahdo haadaa kitaabii faclamu kaasi waa kitaabkaydii oo axaadiistaydii baa lagu kulmiyey ee ogaada iclaam bale waa ogeysiis uu ogeysiiyey kitaabkaasi inuu yahay kitaabkii axaadiistiisu ay ku tahay haddii aanay la socon fasax uu u fasaxay ijaaza haddii aanay la socon oo uu leeyahay haadaa kitaabii ee ogaada waxaanan idiin fasaxay inaad iga warisaan xaaladda noocaasa waa laga aqbalaya oo ardaygii hadduu shiika uu ka naqliyo xadiidkaas sanadkaasi muttasil buu noqonaya mid xidhiidhay laakiin haddii ay tahay ogeysiis oo keliya isnaadkaasi waa munqaic assaadisu liclaamu naxwu hada riwaayatii min gayri idnin xaada fasaxaxuu ilqaa'ahu culimada badankoodu waxay saxiixiyeen ilqaa'ahu iclaamka ama ogeysiinta inaan waxba laga soo qaado wa qiila la bacdu lmuxadisiin oo aan badnayn ayaa waxay yidhaahdeen la ilqayn maayo ee waa la xujaysanaya isnaadkuna muttasil ayuu noqonaya sababtoo ah ogeysiintaa uu ogeysiinay wuxuu uga jeedaa inay ka qaataan waa ilaa faa'iido kale ma ma laha wuxuu u ogeysiinaya waa inay ka qaataan soo maha sidaas wuu uga jeedaa bay yidhahd laakiin ta noocaasa culimmadu ma qaadan oo waa celiyeen sidaa awgeed baa shiiku waxa uu leeyahy saddexdaas qaab ee axaadiidta loo qaato waa alwijaada iyo alwasiya iyo aliclaam saddexdaba haddii aanay ijaaza la socon oo fasax la socon waa la celinaya laakiin culimadu waxay yidhaahdeen in badan oo fuqahada ka mida iyo muxadisiinta waxaa loo celinayaa waa xagga isnaadku inuu mutasil yahay iyo inaanu mutasil ahayn yani isnaadku munqaic buu noqonay laakiin xagga camalka xadiidka noocaasa in lagu camal falay haddii sanad uu صaxiix yahay oo mutasil yahay ilaa laga gaadhayo ciddaa wijaadada ama iclaamka ama wasiyada samaynaysa ilaa laga gaadhayo isnaadku hadduu mutasil yahay oo uu xidhiidho oo waxa ka dambeeyaana uu xidhiidho oo ishkaalku uu yahay oo keliya iclaamka iyo wasiyada iyo wijaadada laakiin sida kale sanadku uu saxiix u yahay waxay yidhahdeen waa in lagu camal falaa waxaanu leenaha waa munqaic isnaadku mutasil ma ah waa munqaic laakiin xagga camal waa lagu camal falayaa bay dhahay wa fi halaaثati ida صaxa sanad naraa wujuba camali fi lmuctamad wa fi halaaثa waa saddexdeed alwasiya wاlwijaada wاliclaam wa fi halaaثati ida صaxa sanad sanadku sida kale hadduu صaxiix u yahay naraa wujuba camali fi lmuctamad qowlka muctamadkaa waxaanu aaminsannahay oo ictiqaadsannahay in lagu camal falaa inay waajib tahay yani in lagu camal falay oo baabka camalku isaga waa ka duwanya kalijaazati alcaama baa lamida ijaazadii waataynu hadda soo tilmaamayna in la isu fasaxo si duuduub axaadiista in la isugu fasaxo ijaazada noocaasa waxaa la eegayaa cidda loo ijaazaynay hadda wixii aynu soo sheegayna tusaalaynayn ajaztu shiikiibaa wuxuu u fasaxaya hebel oo tulaabtiisa ka mid oo cayiman ta noocaasa waa mid la ogolyaho la isla qaatay laakiin alijaazatu alcaama haddii loo fasaxay dad caama oo aan cayinayn oo aan la aqoon oo duuduuban oo badan ta noocaasa lama oga inuu yidhaahdo ajaztu lilmuslimiina an yarwuu canii صaxiixa muslim muslimiinta waxaan u fasaxay kitaabka صaxiixa muslim la yidhaahdo isnaadka aan ulaya inay ga wariyen muslimiintu waa cad lama oga ama inuu yidhaahdo ajaztu liahli اlcasri dadka xilligan jooga ee caalamka ku nool hadda ila nool waxaan u fasaxay inay kitaabka noocaasa ama axaadiidka noocaasa iga gudbiyaan caamka noocaasa lama oga inuu yidhaahdo ajaztu liahli suumaal waxaan u fasaxay inay axaadiista noocaasa iga wariyaan caamkii way ka sokaysaa oo hadda nooc khusuusabaa ku sugan oo soomaal muslimiintao dhan maaha waa in ka mida wey ta noocaasa bacdu ahlilcilmi baa ogolaaday haddii waqfi la socdo oo matalan inuu yidhaahdo ajaztu liculamaai suumaal ama lialabati alcilmi bisuumaal an yarwuu canhu soomaaliya dadka cilmiga dalba waxaan u fasaxay axaadiistaydaan u fasaxay ta noocaasa bacdu ahlilcilmi haddii sidaa xaalku uu yahay waa soo dhaweeyeen oo waa baneeyeen laakiin asalku waxaa wy ijaazada caamkaa inaan la ogolayn inaan la ogolayn ijaazada caamkaana waa la celinaya kalijaazati alcaama bay la midta iyada waa la celinaya walilmajhuul cidda loo ijaazaynayaa haddii ay caam tahay lama ogolo waynu sheegay alijaazatu lilmajhuul cidda loo ijaazaynayaa inay majhuul tahayna iyadana lama ogolo oo inuu yidhaahdo ajaztu lifulaani an yarwiya cani fulaankiina lama yaqan cidda uu yahay ama inuu yidhaahdo ajaztu litawiil an yarwiya cani ninka dheer waxaan u ijaazayey inuu iga weriyo alijaazaة lilmajhuul iyadana lama ogola waa mumtanac yadana walilmacduum baa lamida qofkii weli aan la dhalin ee kownka weli aan iman isagana in loo ijaazeeya lama ogola inuu yidhaahdo ajaztu waxaan u ijaazeeyey liman sayuuladu lifulaan ninka hebel la yidhaahdo ubadka u dhalan doono ayaan ijaazo siiyo axaadiisteeda u fasax lama ogola xataa haddii lagu cadfo cidno lama ogola sida saxiixa culimada qaar baa waxay yidhahdeen haddii qof nool kaa aan noolayn ee weli aan imanayn macduumka ah mid nool haddii la daba dhigo oo masalan la yidhaahdo ajaldu limuxamed ninka moxamed la yidhaahde hebele la yaqaano waxaan u ijaazay iyo waliman sayuuladu lahu iyo moxamedkaa cidda loo dhali doono axaadiisteydaan u ijaazay haddii sidaa la yidhaahdo oo uu tabacya oo cid joogta uu daba socdo daba joogo xaalka noocaasa waa la aqbalayaa ijaazadii loo ijaazeeyey cidaan weli dhalan macduumka ah qolaasan leeyihi laakiin saxiixu xaaladda lafteeda waxa weeye lama ogola oo macduum ijaazadiisu ansixi mayso waxay culimmadu waxaasoo dhan u diiday tii caamkaah iyo ta majhuulka ah iyo ta macduumka ah ijaazooyinka noocaasoo dhan waxay u diideen culimmadu waxay yidhaahdeen ijaazadu asal ahaanyadiibaa daciif daciif bay ahay oo waxay daciif ku ahay asalku wuxuu yahay xadiidka si toosa in loo kala qaato oo xadiid xadiid shiikha looga qaato waxaynu bannayn shiikhu kun xadiid inuu kelmad qura kuugu fasaxo oo uu ku yidhaahdo ajazu laka axaadiidi haddii ay ku tahay oo gebigeedaba daqiiqada ama sikina ama kelmaddaas kun xadiid aad ku qaadato taasaynu awal sahalnoo fududayn daciifna way ahayd in waxa weeye lasii waasiciyo laga sii badbadiyo looba baahna sidaa awgeed taa majhuulkaa iyo taa caamkaa iyo qofaan dhala in loo fasaxo waa in la diidaa bay tahay waxoogaa adayga la geliyaa maadaama asalkeeda uu daciif ah shiikhu wuxuu ihi uma ruwaatu intaa dabadeed ruwaad nimanka axaadiidka inoo soo warinay in itafaqad haddii ay iswaafaqdo asmaa'uhum magacyadooda wa asmaa'u aabaa'ihim iyo aabbayaashood magacyadoodu haddii ay iswaafaqaan iyo fasaacida wixii kasii badan waاkhtalafat ay iskhilaafto ashkhaasuhum shaksiyaadkoodu ay iskhilaafaan oo bimacnaa waxa weeye daatadoodu ay iskhilaafaan oo dad kala duwan ay noqdaan fa huwa isagu almuttafiqu waa kii iswaafaqay xagga magaca ay isman almuftariqu waa kii kala tegay xagga qof ahaan shaksiyada shaksiyada noocaana waxaa loo yaqaanaa almuttafiqu walmuftariq baa loo yaqaana oo bimacna ninkii raawiga ahaa waxaa la yidhahdaa muxamed nin kalena waxaa la yidhahdaa muxamed baa la yidhahda waataynu soo sheegnay sufyaan iyo sufyaan labada magaca waa mutafiq soomaha way iswaafaqsan yihin waa sufyaan iyo sufyaan waa muxamed iyo muxamed labadoodii magacbaa iswaafaqay laakiin labada qofay ku kala dhacayaan midna waa ibnu cuyayna midna waa ibnu saaciid laba ninoo kala duwan bay ku dhacayaan ida muttafiq magacoodii baa iswaafaqay muftariq shaksiyadooduna waa kala duwanta waa moxamed iyo moxamed magacu waa mid laakiin laba qof buu ku kala dhacay culimmaduna waa danayeenoo kutub bay ka alifeen waxayna u danaynayeen si aan la isugu khaldin oo labadii qofee kala duwanaa si aan loo moodin qof keliya inuu yahay tusaalayaashiisa waxaa ka mid ah muxadisiintu waxay leeyihin lix nin oo muxadiثiina oo lixdaba mid kasta waxaa loo yaqaanaa muxamed ibnu jacfar baa layidhaha mid waliba waa muxamed ibnu jacfar walibana mid kasta waxaa lagu naanaysaa gundam ninkii hawsha badnaa haddii galaaska la fadhiyo yani mushaabir ayaa lagu naanaysaa muxamed ibnu jacfar lix nin baa layidhaha waa in haddii axaadiis badan iyo xilliyo kala duwan ay nimankaas haddii kugu soo baxo magaca noocaas waa inaadan weligaa qof keliya aadan moodin ee aad kala ogaataa inay kala duwan yihiin muttafiq iyo muftariq baa la yidhahdaa khatiib albaqdaadi baa kitaabka alifay magaca noocaasa lagu magacaabo kitaabkiisa waxaa la yidhaahdaa almuttafiqu waalmuftariq baa la yidhahdaa matalan baab buu baabaysanay wuxuu odhanayaa baab cabdullah ibnu yaziid ismaan cabdullaahi ibnu yaziid laba nin baa la yidhaha أبو عمران الجوني لبن بالغة من بصرية يمد بغدادية محمد بن جعفر لحن بالغة مقع نوعاته صدح محدثين بالغوا مقعابا فإنه حكوك الشيخ يميد وليبا مقالده وياهي أحاديثي سواح كمدنا وكل شيء ونوع مهمة وأواضع علم الحديث كمدنا طبعا نوع يبنى إنه حتى كهب لين وداننا وأن نوع يكو صافا مقعير أما أسانيد أن يكساسين وإن اتفقت الأسماء مقعير هذه يسوافقات خطا حق خطك يتكوافقين دقاقها يتكوافقين واختلفت ويس وافقت ويس خلافة مقعير نطقا دواقي ويس كخلافة فهو المؤتلف وحل هذا كي يسويمي ووحو يستغيين حق قرال المختلف كيس خلافا حق النواقع كاسنا والنوع محدثين توايار ضنيين مؤلفات بضنا عبد الغني يو دمشقي ابن ناصر الدين الدمشقي علم بضب كتب كالك أفضل عبد الغني بن سعيد الأزدي أي عبد العضي يضاح الأشكال طارق ابن وحلي المؤتلف والمختلف أي ليهي مشتبه النسبة أي ذهب إليه توضيح المشتبه ابن ناصر الدين الدمشقي باله كتب بضن باله ذلك مقعيدي كساب سيد وحاوية يسو كلمدي هدي ببعاه لغا قاضي حركتنا لغا قاضي وبلا دبعو بلا حركة لغا دبا اسكو مد بين نقنس اسكو مد بين نقنس لكن واحد كلا سوعيه dhibcaha ama xarakaadka kala soocay taasaana dhawaaqa badelay waxay culimmadu taa sidaa u yidhaahdeen oo dhibcaha u sheegay dhibcuhu xilli dambay bilaabnay xilligii xajaaj ibnu yuusuf addaqafi ayaa dhibcahani soo baxay wa ilaa xilligaas ba'da iyo ya-da iyo taada iyo noonta intaasiba haddii kelmadda ay ku dhex jiraan lama kala sooca yasaar oo kale ma yasaarba mise waa basaar mise waa bashaar ya maxaa kaloo ka imanay mise waa nasaar ixtimaalka wax allaale wixii kolley hadda magac noqonaya un baa ka soo baxaya laakiin waxyaaba badan baa ka soo baxay in ba laga dhigo in ya laga dhigo siinka in laga dhigo shiin ama siin in laga dhigo nuun iyo ya iyo ba iyo tana loo kala bedel waxaasoo dhan baa ka iman sidaa awgeed culimadu waa kala soocay yani waxaynu ka hadlaynaa far inta la sameeyo kadibna saddexdii siin ee fartu ay lahayd farihii ay lahayd siintu in la sheego alifna lagu tago ra'na lagu dambeeyo dhibcahan baa kala soocay haddii dhibcaha laga qaado waa isku mid soo ma sidaa awgeed way culimadu way sheegeen oo way kala soocaan waxayna u qaybsantaa laba qaybood qaacido caam oo waxaa weeye kutubta xadiidka oo dhan in qaacido lagu siinay ama kutubu sita in lagu koobo maadaama ay tahay mid mutadaawala oo dadku ay aada u kala qaataan kutubu sitaha magacyadooda in waxaa weeye lagu qaacideeyo waxaa ka mid ah wakullu maa fiihi yasaaru ilaa abaa muxamadin bashaar tii hadda aynu sheegay kutubu sita haddii uu magaca noocaasi kugu soo baxo yasaar baad ka dhigaysa ilaa ninka loo yaqaano moxamed bnu bashaar isaga bashaar baad ka dhigaysa wixii ninkaa ka soo haray haddii aada isku qabato waxaad ka dhigaysaa yasaar baad ka dhigaysaa ya baad ka dhigaysaa iyo siin oo bila dhibca ah laakiin ninka moxamed bnu bashaar la yidhaahdo oo bukhaari iyo muslim ama kutubu sitaha shuyuukhdooda shiikh u aha ninkaa isaga baada dhibic baad u yeelaysaa shiintana saddex baad ka dhigaysaa ta noocaasa hadda dhibcaa soo baxay waxaa laga yaabaa inaan aad hadda loogu baha laakiin ta aadka muhimka usii ah waa xaaladda ku saabsan fatxada iyo hoos dhigaya wixii lamida taasaa lagu gafa musayab ma musayaba mise waa musayib qaacidaa lagu siinay kutubu sitaha dhammaantood magaca noocaasi hadduu kugu soo baxo ما اسم فاعل باب أو مسيب مسوى اسم مفعول أو مسيب حداد السوق قبط قاعدة وحي تهي والإجابة فتح واسم مفعول كذب وحي عن كاهي سعيد ابن المسيب تابعي جليل كاهي سعيد بن المسيب إستغل لبا وشيبا كبانيات إلا فتحية إلا هصيب كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى قاعدة كسيني مقع المسيب ابن واضح لمن بضنبت مقع لله محمد ابن المسيب الأرغيان محدثين تيكمي لما ولا فتحني وإن أبكير على لسان إن أتخشى توحي سعيد بن المسيب كسوى هري إن أتوحوي خاص تفتيسين وقواعد الغسينة وعلم إذا كتب الستة hadduu kugu soo baxo magaca loo yaqaano cumaar miyaa la daminay mise waa la hoos dhigay ma cumaaratu baa la odhanay mise cimaaratu qaaciday ku siinaya waxay leeyihin ninka loo yaqaano waa nin saxaabiya xadiidkiisu daciifba haba noqdo xadiidkii ahaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam uu yidhi amsaxu cala alkufayn qaala nacam qaala wa yowm قال نعم قال ويومين قال نعم وما شئت حديثك نوع ضعيف هل كان حديث بوليه وصحابي حديثنا وضعيف بل أبي ابن عمارة بل وكلمة وحي كسوة على ملعى نوعات ولا قذي عمارة يلا واكثر أبي ابن عمارة فقط أبي ابن عمارة ayaa caynkiisa la hoos dhigaa oo keliya wixii isaga ka soo haray waa la damina waxa waxaanu uga jeednaa tusaalayaal baynu uga jeednaa waxayna ka anfacaysaa masaa'il badan oo magacyada qofka uu khaldi lahaa asaaniidda dhiganaya ayay waxa weeye ka anfacaysaa marka in la daneeyo aad bay muhiim u tahay culimaduna way tilmaameen asmaada in la daneeyo awla alashyaai bidabdi alasmaa waxa ugu mudan in la dabdiyo ama xarakadooda la ilaaliya waa magacyada sababtu waa max liannaha laa yadkhuluha alqiyaas walaa bacdaha walaa qablaha shayun yadullu calayh qiyaas ma galo waayo hadalka taxan waxaa laga yaabaa qofku inuu ku ijtihaado u yidhaahdo siyaaqa hadalka haddii aan eego waa in halkaa ya laga dhigaa ama cayn laga dhigaa ama sidaa laga dhigaa waayo kelmaddu sidaasay ku wanaagsan tahay hadalkuna sidaasuu ku ansaxayo waa laga yaabaa qiyaas in lagu soo dhaweeyo amaa magacyada waa nin magicii aabihii hooyadii ay ugu wanqaleen waa in magiciisa siduu ahaa loogu ilaaliya hadduu bama ahaa iyo hadduu hoosdhig ahaa iyo hadduu ba ahaa iyo hadduu y ahaa waa in loo ilaaliyo sidaa awgeed ba culimadu aada u daneeyeen kutub badanna waa ka alifeen baabka waxaa la yidhahda almu'talifu waalmukhtalif baa la yidhahda shiku wuxu uhi wain itafaqat ilasmaa waاkhtalafat ilaabaa aw bilcasi fahuwa almutashaabih وإن اتفقت الأسماء مقعيضها دي إسوافقان ومحمد يا محمد واختلفت الآباء آبياشنا واكل دواناده أو بالعكس أما عكس لا يدعى فهو المتشابه بالله كاننا لبضي أين صوت شاقنا يوئس التقيم ومثلا لبضي إن مقعي بيسك وافقين هو محمد يا محمد لكن مقع أبهد ayaa isshabahay waa muxamed ibnu yasaar iyo muxamed ibnu bashaar oo kale wey muxamed ibnu yasaar iyo muxamed ibnu bashaar oo kale wey waa ninka loo yaqaano surayj ibnu nucmaan iyo nin loo yaqaano shurayx ibnu nucmaan surayj iyo shurayx haddii dhibcaha laga qaado soo isku si u dhigmi maayaan ya isku siday u dhigmayaan waa isku mid waa isku weyni magaca aabahoodna waa mutafiq oo waa nucmaan kaana waa in la kala ilaaliyo saarayaal badan buu leeyay wakada sidaa waxaa la mida in waqaca alitifaaqu waafiqidu haddii ay dhacdo fi lismi wasmi alabi magaca iyo magaca aabbaha ayaa iswaafaqay والاختلاف خلافنا وياه في النسبة نسبة ملو نسبين والله بديني mid mid walba waxaa la yidhaahdaa muxamed ibnu cabdillaah midina waa alansaariyu midina waa alqurashiyu mid walba waxaa la yidhahda muxamed mid kalena waxaa la yidhaahdaa muxamed labaduba waa ilmo cabdillaahi mid walba muxamed ibnu cabdillah laakiin nisbaday ku kala duwan yihin oo laba qabiil bay kala yihiin ama laba magaalo ayay waxa weeye ku kala asarsanaya kaasina waa nooc loo baahan in la ilaaliyo wayatarakabu waxa isaga tegaya minhu isaga xaggiisa iyo wa mimaa qablahu kii ka horreeyey anwaacun noocyo ayaa isaga imanaya yacni intii aynu soo sheegnay haddii laysdhexgeliyo noocyo kalaa ka soo baxay noocyadu waa intii oo la isdhaafdhaafiyo wax cusub maaha minhaa noocyadaa waxaa ka mid a an yaxsula alitifaaq midnaanshuhu inuu ku xasilo aw ilishtibaah ama waxa weeye isu eekaantu inay xasisho ilaa fii xarfin aw xarfayni mooyaane bimacnaa magici inuu isku mid yahay laakiin uu ku kala duwan yahay xaraf keliya uu ku kala duwan yahay xaraf keliya uu ku kala duwan yahay aw ama biالtaqdiimi waالtaakhiir in la isdhaafiyo oo midna la qadimo midna la dibdhigo ayay ku kala duwanaanayn aw naxwa dalik ama taa waxaa la mid waxaa la mid ah sida in la yidhaahdo moxamed bnu sinaan alcawaqi iyo alcawfi midina waa qaar midina waa sa laakiin intii kale waa ku siman yihin mid waliba waa moxamed bnu sinaan aw bitaqdiimi wataakhiir bay ku kala duwanaanay midina waa cabdullaahi ibnu yaziid midina waa yaziid ibnu cabdillaah midi waa muxamed ibnu cabdillaah midina waa cabdullah ibnu muxamed cagsi bay isku yihin waa taqdiim iyo taakhiir baa labadii magac lagu sameeyey waxyaabahay ku kala duwan yihin mucarif ibni waasif iyo muarif ibni waasif yani wax yar bay ku kala duwan yihin ya midina waa cayn midina waa ta magacaadahorna waa isku mid labadu waa waasili xagga hoosu tusaalayaal badan idinku sheegayaa xagga hoosaa tusaalayaasha ka heli doontaan insha allahu tacaala shiku waxa uli wa min almuhimi khaatimatun ay hadihi khaatima tani waa khaatimo uu shiiku kitaabka uu kusoo khatimay wa min almuhimi kolley maanta kitaabka ma awoodna inaanu dhammayno laakiin in yar baynu ku darayna insha allahu tacaala wa min almuhimi muhimka waxaa ka mid a macrifatu طabaqaati ruwaad ruwaadda طabaqaadkooda in la ogaayo muhimaadka ayay ka mid a cilmu lxadiidka haddii laga hadlo welibana asaaniidda laga hadlo dadka axaadiista inoo soo gudbinaya asaaniidda ku sugan طabaqaadkooda in la kala ogaada waa muhim abaqaduna waa kii baab اlaqraanka aynu ku soo sheegay yaana xasuusinay aطabaqa maxaa la yidhaha waa aqraanti maxay ahayd ya waa dadka wax wada qaadanayo waa dadkii isku xilliga ahaa ee shiik wax ka wada qaadanayay waxaynu ku tusaalayna waa dadkii isku galaaska ahaayoo kale isku mustawaha ahaa ama jaamacadda wada dhiganayay ama dugsi saro wada dhiganaya wixii lamid dadka noocaasi waa isku tabaqo waa isku xilli da-dooduna way isku dhowdahay culimana wax waa ka wada qaadanaya dadka noocaasa tabaqada in tabaqaadka la kala ogaado oo waxa weeye la kala sooco oo la yidhaahdo hebel iyo hebel waa isku tabaqo oo waa isku jiilo waa isku fac hebel iyo hebelna waa isku tabaqo taasi maxay naga anfacaysa inqiaac aynu ku kala ogaanay oo haddii la yidhahdo hebel waa tabaqadaa soo dambaysay waxa weeye nin tabaqo ka horreysay ah waxa weeye hadduu yidhaahdo waxbaan ka maqlay in lagu celiyo waxaa lagu kala soocaa itisaal sanadkaa lagu kala soocaa tabaqaadka in la ogaadaa waa muhim wa mawaalidihi ay wa macrifatu mawaalidihi dadka xadiidka soo warinaya xilliyada ay dhasheen waktiyada ay dhasheen in loo ogaadaana waa muhim waa muhim waataynu soo qaadanay hadalkii ay lahaayeen muxadisiintu ida itahamtum shaykh faxaasibuuhu bisinayn shiikh haddii aad ka shakida labada sinni ama labada da kula xisaabtama waa da'da ninkaa laga shakiyey uu dhashay iyo da'da shiikhiisu uu dhashay sida awgeed waxaa soo baxaysa hadduu beenaaleya waxaa laga yaabaa sida ibnu xibbaan iyo culimo badan ku dhacdo shiikh toban sano mootanaa inuu yidhaahdo axaadiis baan ka maqlay xilliga uu leeyahay waan ka maqlayna inuu shiikhaasi mootanaa ama xilligii shiikhaasi uu dhintay ninkan le waxbaan ka maqlay aanu dhalanba waayo labadaba xilligay dhasheen baa lahay waxaa lagu ogaaday mawaali dhalashadii in la ogaaday xilliyada ay dhasheen wa waafiyaatihim xilliyada ay dhinteen in la ogaadaana waa muhim ya wawa wawafayaat maxaa wawafiyaatihim alwafiyaat wawafiyaatihim iyo dhimashadooda dhimashadooda yani saada waa fatxinayaa laakiin sidaan waan aqaano waa alwafiyaat lakin hadda waxaa inoogu yaalla alwafayaat lakin taanu ma ogi allahu aclam lakin sidaan aqaano waa alwafiyaat wafiyaat jamcu wafaa wafaadkana in la ogaadaa waa muhim xilliyada ay ruwaadu dhinteen in la ogaadaana waa muhim wa buldaanihim wa macrifatu buldaanihim magaalooyinka iyo beledada iyo wadamada ay u dhasheenna in la ogaadaa waa muhim waa iyada lafteeda waxbaa lagu kala soocay oo waxaa laga yaaba haddii la yidhaahdo shiikhu beledkaas uu u dhashay shiikha uu wax ka naqlinayo uu beled kala yahay oo la ogaado shiikaasi inaanu beledkan iman shiikanina beledka aanu tegin waxaa la ogaanaya sanadka noocaasi inaanu mutasil ahayn oo aanu xiriir taana waxaa lagu ogaanayaa mid walba beledka uu u dhashay in la ogaado wa macrifat lbuldaan kutubna waa laga alifay wa axwaalihim axwaashooda in la ogaadaana waa muhim tacdiilan axwaashii baa la cadiyey axwaasha ay leeyihin iyo sifaadka ay leeyihiinna in la ogaadaa waa muhim tacdiilan haddii ay tahay axwaashaas tacdiilan in cadlinimo lagu xukmiyo oo bimacnaa la yidhahdo waa qof lagu kalsoon yahay hiqatun saduuqun cadlun iyo wixii lamid tacdiilan in la ogaado xaalkooda tacdiilka ah wa tajriixan jarxintana in la ogaado oo xaaladoodu haddii ay yihiin dad laga hadloo la jarxiyey oo la yidhi waa daciif ama waa kadaab ama waa fasid ama waa daciifu lxifdi ama waa sayi lxifdi iyo waxa lamidkaa in la ogaado wixii lagu jarxiyo wa jahaalatan jahaaladana jahaaladana in la ogaado yacni xaalkiisa jahaalada ahna in la ogaado oo bimacnaa hadduu majhuul yahayn in la ogaado halkaana waxaynu ka fahmaynaa jahaalada inuu majhuul noqdaa inaanay tacdiilna ahayn tajriixna aanay ahayn qofka majhuulka ah qof cadaalad lagu xukmiyeyna ma aha qof la jarxiyo la dhaleeceeyo wax laga sheegayna ma aha laakiin waa qof aynaan ogeyn xaalkiisu sida uu yahay sidaa awgeed buu xaafidku wuxuu u sheegay si mustaqilah ayuu u sheegay bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen jahaaladu waxay gudagelaysaa jarxiga oo ninku hadduu majhuul noqdo oo cadaaladiisa la waayo oo majhuul lagu xuk lagu xukumo jahaaladaasi waa jarxi wey waa qof wax laga sheegay khulaasaduna meel bay isla tegeysa oo khulaasadu waxay tahay ama ha la yidhaahdo ninka majhuulka ah jarxiyo tacdiil midna laguma sifay ama ha la yidhaahdo waa la jarxiyey khulaasada ka soo baxaysa waxay tahay labada xaalada xadiidkiisa in la celinay labada xaalaba in xadiidkiisa la celinayo oo haddii la yidhaahdo waa la jarxiyey xadiidkiisa waxa loo celinayaa waa nin la jarxiyey haddii la yidhaahdo lama jarxin xadiidkiisa waxaa loo celinaya ninka xadiidkiisa la aqbalayaa waa nin la tacdiiliyey ninkanna lama tacdiilin oo cadli laguma sheegi sidaasaa loo celinayaa ayaa waxa weeye lagu sheegaya kadibna sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa maraatibu ljarxi waltacdiil ayuu inoo tilmaami doonaa casharka dambeynu ku qaadan doonaa insha allahu tacaala wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam wadaadkani wuxuu ina weydiinayaa waxa uu leeyahay hadalka odhanaya ninka mudaliska ah haddii tadliiskiisu aanu badnayn ma la aqbalayaa waxaan leenahay muxadisiintu waa caddeeyeen oo ninka tadliiskiisu aanu badnayn in xadiidkiisa la aqbalayo hadalkama taagna sida sufyaan ibnu cuyayna iyo yaxya ibnu saciid alansaari iyo nimanka la midkaa ee waxa weeye tadliiskoodu aanu badnayn nimanka noocaasa tadliiskooda waa la aqbalaya waa la xujaysanayaa waxayna ka mid tahay dawaabida ay mudalisiintu leeyihin wallahu aclam